wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil farjaaga iyo agaasimaha guud ee-ada socdaalka iyo jinsiyadda mustafa sheekh cali dhuxulow ayaa xarigga ka jiray dhismaha xarunta saddexaad hay-adda socdaalka iyo jinsiyada degmada dayniile ee gobolka banaadirha munaasabadda xarig jarka waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano agaasimihii hore hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jenaraal cabdulaahi gaafow gudoomiyaha degmada dayniile sheekh cumar maxamuud mahadalla iyo bulshada qeybaheeda kala duwana ugu horeyna gudoomiyaha degmada dayniile sheekh cumar maxamuud mahad allah ayaa sheegay in bulshada degmada dayniile ay baahi weyn u qabeen dhismaha xaruntana farxad weyn ay noo tahay reer daynil haddaan nahay xaruntii saddexaad oo uu leeyahay immigrationka soomaaliyeed in laga hirgeliyo degmada daynille ilaah baa ku mahadsan dadkana bini aadamka wax wanaagsan markay qabtaan waxaa la yidhaha waad mahadsantihiine waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda iyo madaxdeeda inaan u mahad celiyo mustafa iyo ikhyaartiisa agaasima mustafa dhuxulow mustafa shacal dhuxulow iyo ikhyaarta la shaqaysa inaan runtii aad ugu mahad celiyo fursaddan ay anoo ku hadlaaya degmada daynile iyo deegaanada ku xeeran runtii afkooda ama bulshada ka faa'iidaysan doonte xaruntan loo la siiyey fursaddan la siiyey ka faa'iidaysan doonto adeeggaas u adeegi doonto afkooda ku hadlaya waxaan rabaa inaan idhaahdo waad mahadsantihiin agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa sheegay in tan ay looga gol leeyahay sidii bulshada loogu soo dhoweyn lahaa adeegyada dowladda isagoona sheegay in dhowaan la furi doono garoonka degmada dayniile
degmada dayniile waxay ka mid tahay degmada daafaha magaalada ku yaal ay ka mid tahay taasoo micnaheedu ay tahay waa degmooyinka loo baahan yahay in adeega loo daadajiyo maadaama magaalada toban kilomitir qaybo ka mida ama ka badan ay u jirto keligeedna maaha degmooyin fara badanoo saasaa jira mar kastana haddii aad fiirisid soomaaliya deegaanada ama dadka sida ay u helaan seerfiska dowladda ayay dowladda ugu kala taageero badan yihiin tusaale degmooyinka daafaha magaalada ku yaallo iyo kuwa gudaha ku yaalla badanaa kuwa gudaha ku yaalla ayaa ku taageero badan dowladda wax kalena maahana waa seerfiska helayaan marka seerfiska la soo daadejiyo oo dadka guryahooda loogu keeno waa waajib naga saaran weliba insha allahu tacaala xildhibaanada ayaa waxay ku howlan yihiin in halkan laga qaato warqadda sugnaanta iyo dhalashada shaqooyinka aan bilownay markii la magacaabo kadib si guud meel fiican ay noo marayaan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaaga ayaa hay-adda socdaalka jinsiyadaha kaga mahad celiyey sida ay ugu adeegayaan bulshada soomaaliyeeda waxaad halkaas ka dareemaysaan in ay ka dhabaysay siyaasaddii dowladda oo ahayd in shacabka loo daadaajiyo adoogooda si ay uga helaan meelaha ay joogaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hawshaan la qabtay oo uu haatan horjoogaha uu ahaa ama hormuudka u ahaa agaasimaha waaxda socdaalka jinsiyadaha musdafa sheekh cali dhuxulow oo inta la keenay aad u malaysa in dardar cusub la geliyey howlihii ka socday hadday noqon lahayd aqoonsiga baasaboorka soomaaliya iyo adeegyada kala gedisan iyo weliba xarumaha cusub ee lagu soo kordhinahayo dhismaha xaruntan ayaa la filayaa in ay wax badan ka bedesho adeegyada bulshada ay u baahan yihiin ee dhanka socdaalka iyo jinsiyadaha